أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqeeya eerboorka magaalada muqdisho ayaa dhigay dadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmeen shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa eerboorkaasi isku arrimaad sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya ciidanka xisbada wilaayada baay ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada buulafulay ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada baar dheere ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gedow waa habeennimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka jumaadul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan howlgal dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen fariisimaha maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose weerarkani ka dhacay haanta dheer dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa hal askari oo isagana murtad ah shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqeeya eerboorka magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmeen shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa eerboorkaasi nuur cali warsame abushiiba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho waxa uu mar kale martigeliyey isku soo baxyo ka dhan ah shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa maamulka garoonkaasi shaqaalaha ka howlgala garoonka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo si joogta ay ugala kulmaan shirkadda turkiga taasoo ay ugu horreyso inay ka goosatay mushaaharaadkooda iyaga oo sita boorar ay ku qoran yihiin halkudhegyo ka dhan ah shirkadda ay kooxda riddada ah ku wareejisay maamulka garoonkaasi ee lagu magacaabo faafori ayay saacadihii lasoo dhaafay isku soo baxyo ka sameeyeen albaabka laga galo garoonka caalamiga ah ee muqdisho waxay sheegeen inay shaqo joojin samaynayaan iyagoo ku guulaystay inay xidhaan albaabka laga soo galo garoonka taasoo sababtay inuu muddo hakad galo dhaqdhaqaaqa garoonka waxayna shaqaalaha soomaalida ee garoonka diyaaradaha muqdisho oo halkii mushaar ay ka filayeen shirkadda fafuri u soo dirtay nus dollar iyo toddobaatan senti sida ay sheegeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha muqdisho ee dibadbaxa dhigayay ayaa sheegay in shirkadda faafuri ay u dhibaataynayso inay soomaali yihiin halkan waxaa maanta u taagana afar boqol iyo lixdan qofood aanu ku hay inay ka mala tegi doono meeshan waan dhibaataysannaa ilaa xaggaynan ka helno ninka garoonka caaqay kan suguurad ka shaqaynaya gabadha kaliinarka xataa isku xuquuq maaha kenyaanka iyo soomaalida iyo turkiyada saddex kategori aan ku kala jirnaa marka inaan midabka soomaaliya magaca soomaaliya aan ku dhibaatoonno aqligal noqon maysa cabashadaan waxay daaran tahay dhibaatooyinka shaqaalaha u goonida marka waxaan rabnaa arrintan maadaama waqti badan soo jiitamayday maalinba meel ku soo maaragtay ku dhexayday barnaamijkan wuxuu bilowday bishii koow iyo tobnaad koow iyo tobankeedii waxaa dhacday shaqaalaha iyo kabanigu inay isku dhaceen waxaa jira qayb amniga ka mid ah oo shaqaalaha ka mid ahaa dhibaato ayaana soo wajahday iyo mushaar la'aan dad dhibaataysan oo qaxooti garab rarasho isaga badnaay oo haddana dhibaato fara badan ay turkida gaarsiiyaan anay shirkadda faafori oo ah tan maamusha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho sannadihii lasoo dhaafay ayaa dhibaatooyin xoogan oo joogto ah waxay ku haysaa dadka soomaaliyeed ee ka howlgala garoonkaasi iyagoo mararka qaarna soo saarta go'aanno ay ku ciirinayso shaqaalo badan halka ay ku bedelanayso kuwo kale oo ay ka keensatay waddamada dibadda sida turkiga mahadsanid abushiiba isku arrimaad sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay isku horimaadee sababay burbur hantiyadeed iyo dhimashada dhowr qof ah halka ay jiraan dhaawacyo intaasi ka badan siday sheegayaan warbaahinta dalkaasi waxaa la gubay in ka badan soddon guri iyadoo tiradad ah ay ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka naarooka ee gudaha dalka kenya boqolaal qof oo deegaanka ah ayaa magangelyo u raacsaday iskuullo u dhow maadaama xiisadda ay cirka isku sii shareertay kadib murunuleed oo keenay iska horimaadyo gacanka hadal ahaa inta la xaqiijiyey waxaa dhacdooyinkan ku nafwaayey ilaa afar qof oo ka mid ah dadka deegaanka ah islamarkaana waxaa la gubay guryo badan oo ku yaalay deegaanka gudaha dalka kenya ayaa inta badan waxaa laga soo tabiyaa isku dhacyo dhex mara qowmiyadaha kala duwan ee dalkaas kuwaas oo salka ku haya isqaqabsi dhuleed iyo dublayo hubaysan oo dhaca u geysta dadka xoola dhaqatada ah maasalid marwaan ciidanka xisbada wilaayada baay ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada buulafulay ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abaiman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta deegaanka iyo badqabka bulshada muslimka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ayay ciidanka xisbada u istaageen dabagalka waxyaabaha dhaca ee lagu iibinayay meheradaha ganacsi ee ku yaala degmada buulafulaay dhowaan goob fagaara ayaa laysugu keenay waxyaabo badan oo dhacay oo gacanta ku soo dhigeen ciidamada xisbada sida raashiinka qeybihiisa kala duwan cabitaano iyo daawooyin kuwaasoo isla goobta lagu gubay dadweyne fara badan ayaa isugu yimid halkii lagu gubayey waxyaabaha dhacay waxaana goobta ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya isaga oo bogaadiyey kaalinta ciidanka xisbada oo shaqada hadda walaalaha maktabow alxisba haayaan wilaayada baaya alislaamiya kheyr allaha sii shaqadan iyo haayaan dad badan bay suurgalay ninka too bisheen dad badan may suurgalaha walaawan hadda geega umad aamo fadee ka dhamad fadi aakhariyo lanqobsada fadi ilaahay sababtiyo ilaahay demagaas ilaahay ka badbaadi nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma eray man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi lan allankeesan siinkamadee munkar araga galantiisa ku suuliyey waare faman lam yastadic lankin aboodne galanta un ku suuliyi korna fa bilisaanihi arabjiha ku suuliyey waman lam yastadic lankin aboodnena yacni mid laraa yuusuf fa biqalbihi galbajiha ku suuliyey wadaalika adcafu liimaan iimaan meelanka hoosaynayad waare nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka geeg ilaahay awoodi ilaahay siinsiya hadiidkiya ka dhagantan insha allahu tacaala falyughayyirhu biyadihi indhoqarka aragahayna geeg muslimiintii aramoojow hanjeedan maalantii walaasan hisbeeyahaytaan hamiinkii hanjeedaan maybuwa muslimiinta maslaxadiyo iyo dantiyo iyo wanaagan walaawan hadda geegun aragayn hortana ku muuqdaan oo raashin dhii'ay iyo waldiintan haarantay lama qiiban iska jiraan walan asaljow xalaalahaayay laakiin dhiid sheedhi ma waalee caafimaadka in la dhooruwo ma eraayana culummada asixatu taajun calaa ru'uusi asixaa laa yacrifu qadrahu ila almardlaa wadhalalik caafimaadka meelare waa duublika ilaahay dadka fiyaa madajo ansaari wole ma gorodow dadka jirin lay gorodaayan marka caafimaadka in la ilaaliyo asal ahaan shay diintana qabtuwo may wale wal kastooda dhabkiin sheenow jirka dhibaato in sheenow in layska ilaali cudurba laka qaade kansara laka qaade dhibaato iyo dadka deelas marka haddii injiro faneen nidaamkan ama yacni meel laraa yuusa maktabul xisba geega wilaayadka islaamiga gaar ahaan wilaayada baa islaamiga oo injiro faneen walaawan wana noogadada fadi walaawan yaalkana sii fani walaawan aama fani may ballanaa jazaakum allaahu cana wa cani alislaami khayra aljazaa goobta lagu gubayay agabkaas dadkii ka hadla waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi sanka gudoomiyaha ganacsatada degmada buulafulay kaasoo si aada u soo dhoweeyey howlaha ciidanka xisbada ay ka sameeyeen degmada buulafulay awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadnagaana bacdallaahi ciidamada alamru bilmacruuf wanahy anil munkari oo howlgalku ka qiib qaadeen muxaafadada tan ayaan mahadnagaana mayba geega goobjoogana maylaaraayos een waxyaalihii magaalada laha ka aruuriyey oo dheed soo dhici mayba ku mid ahaa sida bariiska oo kale cabitaanada caanaboorada oo faraha badan shal duwan macnaha walbadan anta ka aragahayna sida nanacdi iyo baqaashada kala duwan anta ka aragahayna may balana anoo afka ganacsatada ka hadalaw ganacsatada awalan ilaahay subxaana wa tacaala inay ku obsadaan mayba aan dardaaramaana marki badeecada iyo dirsadaayaan inayo badeeco nadiif ee dirsadaan oo dheedsiyoona handhawaayna taariikhdiioo dheer inayo dirsadaan ayaa la dardaaramaana ganacsatada si guud iyo si gaar ahaanba may balanaa inayo walnadiifa iyo lukooyan saasaan dardaaramaan haddii ilaahay aroobe maybaa ka darsaday ciidamada howlgalka iyo galeen eed iyadaan ka mahadnagaana may ballanbaahanya iniyo hakana nagan howlgalkan oo bilaaran oo degmada laku qaadi waxyaalaha dadka marki dhayaan ma daraansan marba intii la xasuusiyo macnaha lahas mutaabiceey dadka ganacsatada miina iyo mashquulsho isku badan mayl arais walaydhii iyo nadaamaadkaas macnahanun ma daraansan ciidamada intii hanin ku nagnagaa aan dardaarame ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabihii dhacay ee lagu gubay fagaaraha ku yaala degmada buulafulay isagoo talooyin gaara u jeediyey ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladan galabtamayba roogneeha degmada buulafulaay wilaaya islaamiga ebaay bulsho badan yaa ku qayb galli culamaa udiin iyo nuqoba iyo bulshada qaybaha kala duwan ganacsata mayba ansurugnaaha qalab bagaash raashiin alaabooyin fara badan oo dhiyeen maktabka xisbada howlgal iyo sameeyeen magaalada ah ku aruuriyeen alaabtaas oon iska jarto fara badan oo alla kooba korban ahayn may kumid aha bariiska kumid a timirta caanaboorada nyaanyashiidka cillaanka basbaaska qasanoo dhalooyinka gajari shaambada kareemka saliidda saabuunka iyo kuwa kale fara badan marka koowaad ilaahi subxaana wa tacaala bacdallaahi xisbada maktab alxisba almru bilmacruuf anahyu can lmunkar insurun anianu kama hadnaagno ilaahi subxaana wa tacaala miisaan iyo xasanaadka allahaynka kaba yaalana wanaag iyo khayrka ee muddo bulshada muslimiinta iyo an haayaan mayda rais ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmari lamal shaqay sidoo leeyi marka dowli kale ma jarto dowlada waatan islaamkawu diinta islaamka shaqayhaytu muslimiinta dhibaatadii diidino mayla rais dheefto ka shaqayhaytu taasna maylo hal ogaaday islaamka garab hal siyoy maktab xisba ragaankan ah bulshada muslimiinta ansurun ini mayla rais dhibsho walia difaacan dheefti oo howal antarawna mayla raisu inteegan hamin ige mayla raisu munkaraadka ini zuuliyan wali buxun ah macruufki wanaag umada faraan ini la faro socdo macruuf ini soo socdo hor dareero munkarna la reebo inteegan garab hal siyo yeelana faridda wanaagga iyo reebidda munkarka waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo muslim ah waxayna u baahan tahay aqoon xikmad iyo niyad wanaagsan si bulshada loo toosiyo loona dhowro badqabkooda waxaana howlahan dusha u ritay ciidanka xisbada wilaayada islaamigaha ee baay oo har iyo habeen ku howlan fulinta culayskaas ay bulshada u xambaareen mahadsanid abu ayman bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada baar dheere ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gado casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xamladii alla hidaaya ilaa sabiili najaat ee ka socotay wilaayadii islaamiga ee gado ay wadeen qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa gaartay deegaana dhaca bariga wilaayada gado deegaanada ilbeete sheenqalow iyo deegaano kale hoostaga degmada baardheere ayay gaartay xamlada iyadoona culimmada bulshada ay u qabteen dacwatu shaaric nadwa cilmiyeed ay ka qabteen masaajida deegaanadaas booqosho ay ku tageen goobaha waxbarashada iyo kulamo ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ayay culimmadu halkaasi ka soo jeediyeen mawaadiic muhiima ikhwaani diinta ilaahay aan horumarino diinta ilaahay haddaan horumarino u gargaarno sida ilaahay noo yidhi kuunuu ansaar allah waxaa noo badbaadayaa maalkeenna waxaa noo badbaadaya owlaaddeenna ehelkeenna araddeenna waxaa noo badbaadaya ikhwaanii fillaahi nafteenna noo badbaadaysa wey wax kastoo maanta annagu aan leenahay noo badbaadaya ikhwaani fil laakiin waa inaan diinta horumarinaa marka ikhwaani fillah aan dadaalno adduunyada aan ka tagno tartankeena aakhiro oo ilaahay diinkiisa difaaciisa koryeeliddiisii ayaa noo balan ah hada wabillahi towfiiq waxaa ogaataan oo aniga xanafi ahaan nafteyda aan ku qanacsanahay intiina badan aad ku qanacsan tihiin waxay tahay maanta islaamka iyo diinta iyo amniga aan haysanno meel aan halkan ka fiican oo ay ka jirto wallaahi inaysan jirin anaa ku qanacsan adinkiin waa ku qanacsantihiin yaan tashwiish leedan ku furin marka yaa yaan tashwiish leedan ka furin waxgaradaad tihiin waa ay aragaad tihiin waxaan ku soo gabagabaynaynaa dadka mas-uuliyiinta ahow maxaafada joogow ummadda ilaahay ha loo naxariisto ummadda ilaahay ha la tixgeliyo odayaasha ha la dhegaysto culummada ha la qadariyo walaalayaal waa aynu gacmaha isqabsanno dhallinyaradu fadhiga ha ka kacaan war ninka intuu jihaadka soo arkay jihaadka ka fadhiisto amba beerqodaal ku mashquulay amba naagtiisa raalligelinteeda ku mashquulay amba degaanka uu la macaanaadayow waad khasaartay khibta wakhasirta abidkay ma soo arkin nin jihaad soo maray oo ka fadhiistay oo ka raystay li'anna wax allaala wixii adduunyada korkeeda lagugu siiyaay ma dhanna kallahaadaad ilaahay darti u kallahday iyo caraabo ilaahay dartii aadu caraabday kallahaad ilaahay dartii aad u kallahday adoo mujaahida iyo caraabo ilaahay dartii aad u carrawday adoo mujaahida ayaa ka khayr badan adduunyadii wixii saaraa oo dhan waxaan leenahay walaalaheen furimaha aan buuxinno wax yarbaynoo dhimana aan dhammaystirno sabirka ha lagu dadaalo ilaahay saynu makaankan sharafta badan ugu kulannay ilaahay jannatulfirdowsi lacla allah inagu kulmiyo wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wsaxbi bulshada ku dhaqan deegaanadaas ayaa si weyn ooga faa'idaystay xamlada dacwiga ah iyagoona soo dhoweeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta waday xamladaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadda allah isku leh nicmat alislaam waliimaan allagi nasiya mahadaas isku leh walistikraar walabni yaa ilaahaya ka mahadsan suma bacdishe walaalaha muslimiinta oo hana boogadeen oo adagun iyo juhdigun habiyeen yaa maxadda isku leh anoo hebel hebel hebel aan dhahaano kulliin mahadsanyiin walaalaha muslimiinta niinkooyeen gaar ahaan hadda niila roogaan mahadda ilaahay isku leh baadisha yoona kama hadayaana may ku codsadaane marka juhdigii sida hadda oo niinka kooyan inay haniinka nagnagadaan oo baahidii oo nahayte waa inay haniin nagnagadaan ilaahay ba mahadsan mahadan dhammaadan awalan iyo aakhiran uma kadib may mahadnaqaana bacdallaahi culummadii muslimiinta guud han jirmaadeen inay dacwo gaarsiiyaan ha ka taragaleen han safareen han rafaadeen jihaadkii iyo juhdishay jiddheer ha la qaadeen maylana marxaban bikum jazaakum allaahu khayra aljazaa walaba dardaarankii hadda ninka dambooy dacwadii hore kadib hayd dhiigani waan haaniqaadad alhon oo waala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xamladan dacwiga ah ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayadda islaamiga ee gedo mahadsanid cazaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh